أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل فيما يجب على المكلف أداؤه أو تركه فصل هذا كان فاصل مدح كلا ساره فيما أي الذي كي أي أفصل يجب على المكلف qofka mukallafka ah oo qaangaarka ah waajib uu ku yahay adaa'uhu shaygaa gudashadiisu ay waajib ku tahay aw tarkuhu ama shayga ka tegiddiisu ay waajib ku tahay sheekha raximahu llahu tacaala bacdamaa muqadamadii iyo hordhacii kitaabka uu soo dhammaystiray halkan wuxuu rabaa fasalkan sheekhu inuu uga hadlo waxyaalaha ku waajibaya qofka mukallafka ah ee qaangaarka ah oo inuu sameeyo ay waajib ku tahay iyo waxyaalaha ay waajib ku tahay inuu ka tago qofka qaangaarka ah yejibu waxaa waajibaya calaa kulli mukallafin shaksi kasta ee la kallifay oo qaangaara mukallafka waxaa loola jeedaa albaaliq alcaaqil qofka qaangaarka ah ee caaqilka ah loola jeeda sawaءun kaana dakaran aw unhaa ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo waa isla mid qofka mukallafka ah ee qaangaarka ah ee la kallifay waxaa waajib ku ah adaa'u jamiici maa shay dhammaantiis gudashadiisa ayaa waajib ku ah shaygaasoo awjabahu llaahu shaygaas ilaahay uu waajib uga dhigay calayhi cala almukallaf qofkii mukallafka ahaa ee qaangaarka ahaa wixii ilaahay uu ku waajib yeelay dhammaan inuu guto waajibu oo inuusan adduunyadan ka tegin oo adduunyadan uusan ka dhimanin iyadoo lagu leeyahay waajib min waajibaati illaahi tacaala waajib ka mida waajibaadka ilaahay inuusan la dhimanin qofku waa inuu ku dadaalo oo dhammaan waxyaalihii ilaahay uu ku waajib yeelay guud ahaan uu guto maxaa yeelay waajib lala dhinto wuxuu keeni cuquubo cadaab uu keeni wa yajibu calayhi cala almukallaf waxaa kaloo waajib ku ah qofka mukallafka ah an yu-addiya inuu guto hu midkaa waajibka ah waxaa waajibka ku ah inuu guto ayaa waajib ku ah calaa maa wej nidaam inuu u guto ayaa waajib ku ah calaa maa nidaam inuu u guto nidaamkaasoo amarahu llaahu shaksiga mukallafkaa ilaahay uu ku amray bihi nidaamkaas uu amray oo nidaamkaasi muxuu yahay min alityaani la imaatinkii ah min alityaanidaas waxay bayaan u tahay oon ku bayaaninaynaa calaamaadaas maxay tahay waxaa yacni qaabka lagula imaanayo maxaa loola jeedaa min alityaani la imaatina biarkaanihi arkaani ilwaajib waajibka arkaantiisii in lala yimaado wa shuruudihi shuruudi اlwaajib waajibka shuruuddiisii lala yimaado wa tajanubi mubdilaatihi mubdilaati اlwaajib waajibka waxyaalaha burinayey ka fogaashadoodii ah wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala waxaa kaloo mukallafkii waajib ku ah markii la leeyahay waajibaadka ilaahay dhammaan mid ka mida waa inuusan la dhimanin ee waajibka guud ahaanba uu sameeyo waajibkii naftiisii habkii ilaahay u jideeyey habkaas inuu kula yimaadana waa waajib maxaa yeelay ma aha tusaale ahaan salaaddii oo kale inuu qofku yidhaaho saan rabaan isaga tukan salaaddu waxay leedahay arkaan waxay leedahay shuruud waxay leedahay waxyaalo mubdilaad oo salaadda buriya marka habkii iyo usluubkii waajib walba shareecada ugu tala gashay ee nebiguna uu u jideeyey sala allahu calayhi wasalam waa inuu habkaa qofku ula yimaado waxaa la mida sidaas oo kale jamiicu alcibaadaat waa la mid oo jamiicu alwaajibaat xajkii oo kale xajku wuxuu iska leeyahay arkaan shuruud iyo waxyaalo mubdilaad oo buriya qofka xaajiga markuu xajinayo waa inuu la yimaado arkaantii xajka guud ahaan waa inuu shuruuddii xajka uu la yimaado waa inuu ka fogaado waxyaalaha mubdilaadka ah ee xajka burinayo marka ulajeeddada waajibkii aan la iman marka aad leedahay waa inaad kula timaado habkii iyo usluubkii uu jideeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam walidaalika in badan waxaanu isxasuusinay xadiiskii xudayfatu bnu lyamaan saaxibu siri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaariguna saxiixiisu ku wariyey imaamu axmed isaguna musnadkiisu ku wariyey xadiidkaas wuxuu tilmaamayey xudayfatu bnulyamaan nin ayaa agtiisa ku tukaday markaasuu u yeedhay salaaddii markuu dhammaystay riwaayatu axmed fii musnadihi waxay lahayd xudayfa ninkaa wuxuu ku yidhi salaadan imise sanaad habkan iyo nidaamkan hadda aan arkayo imise sanaad habkan u tukanaysa markaasuu yidhi afartan sanaan sidan u tukanayo markaasuu xudayfa wuxuu ku yidhi low mutta mutta calaa gayri fitrati moxamed sala allahu calayhi wasalam haddii aada dhiman lahayd waxaad ku dhiman lahayd jidkii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam jid khilaafsan jid khilaafsan oo diin la-aanah adigoo taariku salaad ahaad dhiman lahayd buu yidhi xudayfa marka sidaasaa loola jeedaaho cibaadaadka waa inaad kula timaado habkii iyo usluubkii loogu tala galay shuruuddeedii arkaanteedii mubdilaadkeedii aad ka fogaanayso wayajibu calayhi mukalafka waxaa waajib ku ah an yu-addiyahu waajibka inuu u guto calaa maa nidaamkii nidaamkii nidaamkaasoo amarahu allaahu ilaahay shaksiga mukalafka ah bihi nidaamkaas uu amray oo min alityaani la imaatina biarkaanihi arkaani ilwaajib waajibka arkaantiisii inuu la yimaado wa shuruudihi shuruudi اlwaajib waajibka shuruuddiisii uu la yimaado wa tajanubi mubdilaatihi mubdilaati اlwaajib waajibkii waxyaalihii burinayey ka fogaashadoodii ah waa inuu habkii shareecada ugu tala gashay uu ula yimaado waajibka wa ilaa haddii sidaasu ay dhici weyso oo habkii shareecada ugu tala gashay hadduu waajibka ula iman waayo oo arkaantii qaybo ka mida uu ka tago oo shuruuddii qaybo ka mida uu ka tago oo mubdilaadkii waxyaalihii waajibka burinayay qaybo ka mida uu ku dhaco kaana wuxuu ahaanaa camalkiisii oo waajibka ahaa baatilan waxaan waxba ka jirin uu noqona baatil wax kasta dadaal intaasoo sano ilaahay caabud afartan sano iyo ka badan ilaahay caabud haddii habkii iyo usluubkii ilaahay ugu tala galay waajibkii aadan ku gudanin waxaad ilaahay la kulmi adigoo ilaahay weligaa aan caabudin weligaa adigoon ilaahay caabudin oo weligaa ilaahay aadan u sujuudin ayaad ilaahay ula kulmay subxaanahu wa tacaala walidaalika taasi waxay nagu bixinaya mar walbaba inaannu cilmiga baranno maxaa yeelay qofku markuu salaada tukanayo waa inuu salaaddii habkeedii iyo nidaamkii loo jideeyey waa inuu yaqaano markuu xajinayo habkii xajka loogu talagalayo shuruuddiisii iyo arkaantiisii iyo waajibaadkiisi iyo mubdilaadkiisi waa inuu yaqaano markuu sakada bixinayo waa inuu yaqaano maxaa ku waajiba sakada shuruuddeedii maxay tahay arkaanteedii maxay tahay waajib kasta habkiisii qofku inuu barto waa laga maarmaan wa ilaa kaana baatilan haddii kale camalkiisii waxa uu samaynayo o dhan waxay noqonayaan wax baatil ah wayajibu calayhi cala almukalafi waxa kaloo mukalafkii waajib ku ah xiina takliifihi kalifiddiisa xaaladdiisa la kalifiddiisa xaaladdiisa waxaa waajib ku ah yacni markii qaangaar laga dhigayaa loola jeedaahu qaangaaray xaaladduu qaangaaro oo mukalafba uu noqday waxaa waajib ku ah alcasmu go-aan inuu go-aan qaato oo uu go-aan sameeyo waa waajib go-aankaasoo aljaasimu ee go-an qasad go-an waa inuu la yimaado alcasmu waa inuu la yimaado go-aan waa inuu la yimaado iyo qasad qasadkaasoo aljaasimu ee go-an qasad go-an oo shaki uusan ku jirin waa inuu la yimaado muxuu u qasdaa marka qasadkaas uu go-aansanayo maxay yihiin calaa ficli kulli waajibin waajib kasta samayntiisa uu go-aansado go-aan waa inuu waajib kasta inuu samaynayo waa inuu go-aansado waa laga maarmaan qofku markuu qaangaaro waajibkaasoo qadara shaksigu calayhi waajibkaa dushiisa uu awoodo wa tarki kulli muxaramin shay kasta oo la xaaraam yeelay ka tegiddiisana uu go-aansado waa laga maarmaan wuxuu kaluu sheekhu ku leeyahay raximahu llahu tacaala qofka mukalafka ah waxaa kaloo waajib ku ah xiina takliifi xiina takliifi maxaa loola jeedaa waa saacaddii uu qaangaaro saacaddii uu qaangaaro calaamaat ulbuluuq waxaan ku soo qaadanay kitaabkeennii safiinaha ahaa calaamadaha iyo asbaabta lagu garanayo qofku inuu qaangaaray waan soo barannay markii calaamaadkii uu isku arko qaangaarkii laba arrimoodaa laga rabaa laba arrimood ayaa qofkaa laga rabaa kow waxaa laga rabaa inuu go-aansado oo u niyeysto wax walbo ilaahay waajib uga dhigay inuu samaynayo wax walba oo shareecadu waajib uga dhigtay inuu samaynayo waa inuu niyeysto weliba niyadaasi waa inay tahay niya jaazima casimadu waa inay tahay cazima jaazima shayga labaad uu ku waajibaya waxaa weeye wax walba oo ilaahay uu ka xarimay oo diintu ay ka xarimtay inuu ka fogaanayana waa inuu niyeysto weliba niyadaasi niyo shaki ku jira oo taradud uu ku jira waa inaysan ahayne niyo jaazimaha laga rabaa niyo jaazimahee go-an ayaa laga rabaa marka qofku xaaladda uu qaangaaraba waa inuu niyeysto niyo go-aana uu la yimaado wax walba waajiba inuu samaynayo awoodba u leeyahay wax walba oo ilaahay uu ka xarimana uu ka fogaanayo faslun fi اlaxkaami الsharciya faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saara wey fi laxkaami axkaamtii ayuu u fasal yahay axkaamtaasoo asharciyati ee sharciga loo nisbeeyey fasalkan sheekha wuxuu uga hadli doonaa raximahu اllahu tacaala bacdamaa axkaamtii si toosa aan u guda geli doonno waxaa noo soo socda mustalaxaad sharci ah waxyaalo la yidhaaho almustalaxaat sharciya ayaa axkaamta dhexdeeda noogu iman doona almustalaxaat sharciya waxaa loo yaqaan alwaajib wاlxaraam wاsunna wاlmakruuh wاlmubaax wاlbaaطil wاsaxiix toddobadaasa waxaa la yidhaha almustalaxaat sharciya waa waxyaalaha sharciga ku soo laalaabto markuu qofku fikiga akhrisanayo oo axkaamta uu daraasaynayo ereyadaasaa inta badan la isticmaalaa toddobadaas erey ayaa fikiga iyo axkaamta loo isticmaalaa maxay yihiin alwaajib wاlxaraam wاsunna wاlmakruuh wاlmubaax wاlbaaطil wاsaxiix kuwaas marka waxaa loo yaqaan mustalaxaat sharciya waa waxyaalo sharciga in badan ku soo laalaabta marka sharciga la daraasaynayo ama qofka la rabo diinta inuu barto maadaama ereyadaasi ay noo soo socdaan oo salaaddii dhexdeeda ay noogu imanayaan oo weysaqaadkii ay noogu imanayaan oo qubayskii ay noogu imanayaan qubayskii waxaa noogu iman doona waxaasi waa waajib waxaasi waa xaaraan salaadda waxaa noogu iman doona waxaasi waa waajib waxaasi waa xaaraan mustalaxaadkaa sharciga ah wuxuu rabaa sheekhu inuuna baro maxay tahay waajib marka hore qofku intuusan gelin waxaasi waa waajib horta waajibkii naftiisii muxuu yahay waajibka naftiisa in la tacriifiyo oo qofka loo qeexo oo la baro maa huwa alwaajib waajib maxaa la yidhaha waxaa kaloo sheekha fasalkan uu ku qeexi doonaa sidoo kale xaaraam maxaa la yidhaha waxaasaa xaaraamaha inoo soo socda xaaraamta nafteedii waa in la barto maxay tahay xaaraam sunna maxaa la yidhaha karaahiye maxaa la yidhaha mubaax maxaa la yidhaha baatil maxaa la yidhaha saxiix maxaa la yidhaha mustalaxaadkaasuuna bari sheekha raximahu llahu tacaala mustalaxaadkaas marka waxay u qeybsamaan laba qeybood waxay u qeybsamaan alkhidaab alwadci walkhidaab altakliifi alkhidaab alwadci iyo alkhidaab altakliifi shan waxaa la yidhaha alkhidaab altakliifi waa shanta ah alwaajib wاlxaraam wاlsunna wاlmakruuh wاlmubaax shantaas waxaa la yidhaha alaxkaam altakliifiya axkaam waxaa la yidhaha takliifi ama khidaab takliifi kan kalena waxaa la yidhaha alkhidaab alwadci khidaab alwadcina waa labada ugu dambaysa oo ah albaatil wasaxiix baatilkii saxiixana waxaa la yidhaha khidaab wadci ama xugum wadci labada waad ku magacaabi kartaa labada marka ugu dambaysa baatil iyo saxiix waxaa la yidhaha khidaab alwadci kuwa kalena shanta kalena waxaa la yidhaha alaxkaam altakliifiya axkaam altakliifiya ama alkhidaab altakliifi labadaba waa la yidhaha marka farqiga u dhexeeya waan ogaan doonaa maxaa u dhexeeya khidaab ulwadci iyo khidaab takliifi farqiga u dhexeeya maxay tahay maxaa yeele arrimahan daraasadoodu waxay ku qotomaan ama xiriir ay la leeyihiin cilmi la yidhaaho usuulu lfiqhi cilmi la yidhaaho usuululfiqhi ayay xiriir la leeyihiin marka usuulfikhigii oo waxyaalo daruuriyahoo ibtidaa'i oon laga maarmi karin uu sheekhu noo soo hormariyey inta weysadii iyo qubayskii iyo salaadii aan la gelin wuxuu ku yidhi sheekhu addiinu diinku maa iyo ladii kiiwu sharacahu maagaas allaahu ilaahay lanaa annaga uu noo jideeyey oo min alaxkaami axkaamtii ah diin maxaa la yidhaha markii lagu yidhaaho waxaad leedahay addiin maa sharacahu allaahu lanaa min alaxkaam diin waxaa la yidhaha axkaamta ilaahay uu noo jideeyey axkaamtuna meeqay ka kooban tahay wahiya axkaamtuna alwaajibu wاlxaraam والsunaةu والmakruuhu والmubaaxu والbaطilu والصaxiix toddobadaasa waxaa la yidhaha axkaam waxaa kaloo la yidhaha almusطalaxaat الsharciya almusطalaxaat الsharciya waa erayo sharcigu isticmaalo oo sharciga ku soo laalaabto toddobadaasu marka sheekha waxaa la yidhaah ku yidhi axkaam wa hiya axkaamtu alwaajib والxaraam والsunaةu والmakruuh والmubaaxu والbaطilu والصaxiix toddobadaasa waxaa la yidhaha axkaam toddobadan marka labay u qaybsamaan sidaanu soo qaadannay shanta ugu horeysa waxaa la yidhaha alkhidaab atakliifi khidaab atakliifi labada ugu dambeysana waxaa la yidhaahaa alkhidaab alwadci khidaabu alwadci marka shantan ugu horeysa ee la yidhaaho waxaan tacriifinaynaa ama baranaynaa shanta ugu horeysa oo la yidhaaha alkhidaab atakliifi bal shantaasaan baranaynaa waxaan ka bilaabaynaa alwaajib waajib maxaa la yidhaha waajib waxaa la yidhaahaa maa yuhaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihi waa wixii qofka hadduu sameeyo ilaahay ajir uu ka siinayo hadduu isaga tago uusan samaynna lagu ciqaabay tusaale ahaan salaadiyaa ka mida zakadiyaa ka mida xajkiyaa ka mida soomkiyaa ka mida waxyaalahaas o dhan waxaa la yidhaha sharcigu wuxuu u yaqaan waajib leanna waxaa weeye salaaddii haddaad ka tagtana waa lagu ciqaabi haddaad samaysana ajir iyo ilaahay ridihiisii iyo jannad ku gaari marka waajib waan barannay oo waajib waxaa loo yaqaan maa yuhaab calaa ficlihi wa yucaaqab calaa tarkihi waa wax haddii aan samaynana ilaahay ajir iyo ridihiisa aanu ku gaarayn haddaanu ka tagnana cuquubo uu qofka taarigaahe ka tagay cuquubo uu ku helayo kaasa waxaa la yidhaha waajib marka waajibku wuxuu ka mid yahay axkaamta la yidhaha takliifiga waa kii ugu horeeyey oo la yidhaha axkaam takliifi sababta loo leeyahay takliifi maxay tahy waajibka maxaa loogu daray axkaamta takliifiga ah axkaamta takliifiga ah waxaa loogu daray waxaa weeye yacni waajib shaygaasi waa waajib marka la leeyahay qofka lagula hadlayo waa qofkee qofka la leeyahay waxaasaa waajibka u ah waa qof mukalafa soo maaha oo qaangaar ah sidaasaa loo yidhi takliifi leanna waxaa weeye dadka lagula hadlaa ah dadka qaangaarka oo mukalafiinta ah walidaalika saasa waxaa loo yidhi waa xugum takliifi ah xugum takliifi wa hiya alwaajib weeye walxaraam xaraamna maxaa la yidhaha alxaraam maa yuhaabu taarikuhu maa yuhaabu taarikuhu xaraam waxaa la yidhaha qofkii ka taga wixii uu ka tago laga abaalmarinayo hadduu iska dhaafo waa laga abaalmarin xaaraamta uu ka tago oo ilaahay dartii uu uga tago wa ya'hamu faaciluhu qofkii sameeyana xaaraamta ku dhacana uu dembaabayo kaasna waxaa la yidhaha xaaraam xaaraam waxaa weeye maa yuhaab taarikuhu waa qofkii xaaraamta hadduu qofku ka fogaado oo ilaahay dartii uu uga fogaado ajiruu ka heli hadduu xaaraamtii ku dhacana wa ya'hamu faaciluhu hadduu sameeyana uu dembaabayo kaasna waxaa la yidhaha xaaraam marka ereygan hadduu kitaabka dhexdiisa noogu soo laalaabto waxaasi waa xaaraam tacriifkiisii waan ogaanay waan ogaanay waxaasi waa xaaraam haddii luu yidhaaho wasunnatu sunnadii wey marka xaaraamka waxaanu nidhi maa yuhaab taarikuhu qofku shayga xaaraamka hadduu ka tago ajiruu ka helayaani laakiin maxaa shardi ah inuu uga tago imtisaalan ilaahay dartii inuu amarka ilaahay qaadanayo ilaahay dartii waa inuu uga tago laakiin tusaale ahaan qofkii isagoo raba inuu alaabtan xado ama uu khayaano khayaanadan inuu sameeyuu rabay meeshii wuxuu arkay xafiiskii xafiiskii uu rabay inuu lacagta ka dhaco ama uu ka khayaano maamulihiioo soo gelayuu arko iriddu ka arko soo gelayo soo socda markaasuu sanduuqii iska daayay oo khayaanadii uu iska dhaafay qofkaasi wax ajira ka heli maayo xaaraamta uu ka tegey wax ajira ka heli maayo liannahu shayga baacidka ah oo qofkan ku bixiyey ama ku diray inuu xaaraamtan ka joogsado maxay tahay baacidkaas baacidka ku bixiyey waxaa weeye alkhawf min annaas dadka uu ka baqayo iyo ceeb uu ka baqayo oo xaaraamtan iyo tuugannimada isaga daay laakiin isagama daynin liajli makhaafati illaah inuu ilaahay ka baqayo oo ilaahay uu ka haybaysanayo o ilaahay uu ka xishoonayo ugama tegin marka qofka xaaraamta markuu ka tegayo oo laleeyahay qofkii xaaraam ka taga ajiraa laga siin marka laleeyahay waxaa shardi ah ilaahay dartii ilaahay dartii inuu xaaraamta uga tago ama haddii xaaraamtii uu uga tegayo ama dadku yacni ku ceebeeyaan ama dadka dhexdoodii magacaagu uu hoos ugu dhacaa waxyaalaha nifaaqa hadduu uu niyeysan yaho xaaraamtaa sidaa uga tago waxaa jira ka heli maayo oo wuxuu soo geli markaa yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allah waxay iska qarinayaan ay ka xishoonayaan dadkii laakiin iska qarin maayaan oo ka xishoon maayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala marka munaafiq wey qofka noocaas oo kale ah waalxaraamu xaaraamtii wey xaaraamta marka mustalaxaadka sharciga magacyo badana loo isticmaalaa xaaraam waa la yidhaha muxaram waa la yidhaha maxduur waa la yidhaha dembi waa la yidhaha macsiyo waa la yidhaha masjuur canhu waa la yidhaha kulligood waa bimacna waaxid waa isku macno un ereyadaas oo dhan wasunnatu sunnadii wey sunno waxyaalaha noogu soo laalaabanaya kitaabka gudihiisa iyo fiqiga waxaa ka mid ah sunno sunnadan marka iyadana maxaa la yidhaha waa maa yuhaab calaa ficliha walaa yucaaqab calaa tarkiha sunno waxaa la yidhaha qofku wuxuu sameeyo ilaahay ajir uga helayo ridaha ilaahay iyo darajaad weyn ilaahay agtiisa maqaam ku gaaray laakiin hadduu iska dhaafo aan loo ciqaabin maxaa yaele sunnadu ma keenayso ka tegitaankeedu ciqaab ma keenayo kaasna waxaa la yidhaha sunno waalmakruuhu shay la kahday wey oo sharcigu uu kahday makruuh maxaa la yidhaha maa yuhaab calaa tarkihi walaa yucaaqab calaa ficlih maa yuhaab calaa tarkihi waa qofku wax hadduu iska dhaafo ama uu ka tago laga abaalmarinayo walaa yucaaqab calaa ficlihi hadduu sameeyo laakiin lagu ciqaabi maayo cuquubo ma keenayso karaahiyada la yskuma cadaabo marka halkaas waxaa inoo dhiman almubaax waalmubaaxu mubaaxii weeye midkii la banneeyey mubaaxa waxaa kaloo lagu magacaabaa xalaalna waa la yidhaha mubaax mubaaxna waa la yidhaha xalaalna waa la yidhaha marka mubaax maxaa la yidhaha mastawaa ficluhu wa tarkuh waa wax haddaad samayso iyo haddaad ka tagtaba istiwaa'u tarafayn ah oo labaduba ay isku mid yihiin wax haddaad samayso iyo haddaad ka tagto labaduba ay siman yihiin kaasaa waxaa la yidhaahaa mubaax mubaax halkaas marka waxaa inoogu dhammaaday shanta laysku yidhaaho alaxkaam altakliifiya axkaam altakliifiya shanta laysku yidhaaho maxaa yeelay shantaas takliifiya waxaa loogu magacaabay waxaa weeye shantaas dadka lagula hadlayo waa dadka qaangaarka ah dadka qaangaarka ah way dadka lagula hadlayo alwaajib waalxaraam wasunna waalmakruuh waalmubaax waa dadka qaangaarka ah waxaa soo haray waalbaadilu waasaxiix baadil iyo saxiix maxay kale yihiin saxiix waxaa la yidhaha maa waafaqa sharca allaahi fii wuquucih maa waafaqa sharca allaahi fii wuquucih waa shaygii waafaqa sharciga ilaahay dhicitaankiisa ku waafacay oo habka loo sameeyey markuu sharcigii ilaahay iyo nidaamkii ilaahay uu jideeyey uu waafaqo waxaa la leeyahay tusaale ahaan salaaddii aanu ka soo qaadanay salaaddii haddii arkaanteedii iyo shuruuddeedii aad dhammaystirto waxyaalaha mubdilaadka ah oo burinayana aad ka fogaato salaaddaas maxaan leenahay qad sallaa fulaanu salaatan saxiixatan waxaan leenahay hebel wuxuu tukaday salaad saxa saxiix wey marka qad sallaa fulaan salaatan saxiixa hebel wuxuu tukaday salaad saxan ayaan leenahay salaad saxan oo saxiixa maxaan ula jeednaa way saxanta way saxanta waxaan ula jeednaa salaadani waxay ku dhacday habkii ilaahay jideeyey habkii ilaahay jideeyey ayay ku dhacdaan ula jeednaa marka waa maa waafaqa sharca allaahi fii wuquucih baatilna maxaa loola jeedaa baatil maxaa loola jeedaa baatilna waa la yidhaha fasaadna waa la yidhaha baatil waxaa la yidhaha maa lam yuwaafiq amra sharci waa wixii aan waafaqsanayn sidii sharcigu amray qofka afcaashan waa iskala yimid afcaashan waa iskasa sameeyey laakiin sidii sharcigu amray uma samayn tusaale ahaan sharaad salaaddii wuxuu tukaday isagoo cawradiisii qaybo ka mida ay bannaan tahay cawradii qaybo ka mid a iyadoo bannaan tahay ayuu salaaddii tusaale ahaan tukaday maxaan leenahay fulaanun qad sallaa salaatan baatila hebel wuxuu tukaday salaad baatilaan leenahay marka baatilna maxaan ula jeednaa hadduu kitaabka noogu soo dhex laalaabto waxaan ula jeednaa wixii sharciga ilaahay amarka ilaahay aan waafaqin oo habkii iyo usluubkii ilaahay u jideeyey yacni qofku uusan u samayn kaasaa waxaa la yidhaha baatil idan marka labadan marka maxaa la yidhaha baatil iyo saxiix waxaa la yidhaha labadan khidaabu alwadci khidaabu alwadci ama alkhidaab alwadciyuna waa la yidhaha alkhidaab alwadciy limaada marka labadan maxaa khidaab wadci loogu magacaabay khidaab wadci maxaa loogu magacaabay alkhidaab alwadci sababta loogu magacaabay waxaa weeye kuwani qaangaar iyo saqiir kale ma lahan labadan ugu dambaysa baatil iyo saxiix yacni laa farqa bayna almukalafi wa gayrihi qofku qaangaar ha noqdo ama saqiir ha noqdo labadan farqi kalema laha waa lagula khidaabaa oo sharciga labadan wuxuu kula hadlaa qofka qaangaarka iyo qofka qaangaarka aan ahayn maxaa yeelay qofkii qaangaarka aan ahayn nafsaddiisii oo shuruuddii mukalafka aan laga helin maalan majaaniintii dadkii waalnaa iyo sibyaantii iyo carruurtii oo kale haddii asbaabtii ay la yimaadaan oo shuruuddii ay la yimaadaan ilaa baatilka iyo saxiixa lagu sheegayo waxaa weeye waa alkhidaab biاlasbaab waاshuruud wataqaadiir sharciya waa asbaabtii iyo shuruuddii iyo maqaadiirtii sharcigu uu dejiyey kaasaa waxaa loola jeedaa baatil iyo saxiix hadduu waafaqo maqaadiirtii sharcigana saxiixa la leeyahy hadduu waafaqi waayona baatila la leeyahy idan marka baatil iyo saxiix farqi ma laha qofku ha noqdo mukalaf ama ha noqdo hayru lmukalaf tusaalaan ka soo qaadanayna tusaale ahaan tusaale ahaan qofkii saqiirka ahaa ayaa wuxuu sameeyey waxbuu talfiyey waxbuu talfiyey oo maalan neef uu dilay neef ayuu dilay saqiirka haddii maalan neefkan uu dilo ma waxaan leenahay saqiir wax kuma waajibaanoo neefkii dilitaankii la dilay waa hadur meel laga soo qaadi maayo cidna loo qabsan maayo miyaan leenahay neefkii la dilay oo waxa dilay waa saqiir tusaale ahaan qofkii waalnaay waa la mid qof waalanaa neef dilay neef islaamaduu dilay oo kow ka siiyey ma waxaan leenahay qofkani waa waalan yaho waa hayru mukalaf oo sharcigu lama khidaabinoo waxba looma haysto oo neefkaasi cid loo haysto male ma dhahayno saqiirkay waajib ku taan leenahay majnuunkiyaa loo haystaa maxaa yeele liannahu ataa bilasbaab asbaabtii la yimid asbaabtii ayuu la yimid oo waxaa weeye dilka sababkii keenayo qofku waa inuu gacan taago oo sababkii la yimaado oo wixii wax jaraaxinayo wax lagu dilayay u isticmaalo hadduu asbaabtii la yimid asbaabtaas la imaatinkeeda laa farqa bayna almukalaf wa hayrihi idan hadduu saqiirku maal leeyahay maalkiisaa laga gudaa neefka saqiirka hadduu xoolo leeyahay maal leeyahay aabihiis uu ka dhaxlay ama dariiq kaleo sharciga uu ku soo galay isagaa la leeyahay iska bix isagii ayaa la leeyahy maxaa yeele waxaa laga helay asbaabtii khidaab ulwadcina waa alkhidaab biاlasbaab washuruud marka farqi kale maaha laakiin kuwan kale waajib iyo xaaraam iyo waxaan la leeyahay mustalaxaadka kale iyo sunno iyo makruuh iyo kuwaas waxay khaas ku yihiin axkaam takliifiya la yidhaha waxay khaas ku yihiin qofka qaangaarka ah dee saqiirkii maba lagula khidaabo waxna karaahiye kama aha waxna kuma waajibaan saqiirkii waxa lala hadlayo waxna kama xaaraam noqdaan waxa lagula hadlayo waa dadka qaangaarka ah oo la leeyahy waxaan hadday sameeyaan waa la ciqaabi waxaan hadday sameeyaan xaaraamta waa la ciqaabi waajibka hadday gudan waayaan waa la ciqaabi dadka kuwaas lagula hadlayo shantaas waa mukalafiinta ama baatil iyo saxiix laa farqa bayna almukalafi wa gayrih wa umuuru diini diinta arrimaheeda arbacatun afar wey sheekhu wuxuu ku yidhi raximahu اllahu tacaala umuuru diin arbaca umuuru diin arbaca muxuu ula jeedaa umuur الdiin umuur bimacna alcalaamaat ula jeedaa umuur الdiin bimacnaa calaamaat الdiin qofku inuu diin leeyahay oo diintii uu ku dhaqmayo waxaa calaamaadka lagu garanayo arbacatun afar wey qofku inuu diintii tadbiiqinayo oo mutadayin uu yahay oo ahludiin uu yahay calaamaadka lagu garanayo waa afar axaduhaa calaamaadka midkood aلsidqu waa runsheegid fi اlcubuudiya addoonnimada qofku waa inuu ka run sheego bilqasdi maca alqasdi qasadka micigiisao lilacmaali acmaashii uu u qasdayo iyadoo qasadkaasi acmaashii uu u qasdayana waa inuu addoonnimadiisa ka run sheego asidqu run fi اlcubuudiya addoonnimada uu ka run sheego bilqasdi maca alqasdi lilacmaal isagoo acmaashiina u qasdayo ulajeeddada waxaa weeye sheekhaaba kuu fasirayee wuxuu ku yidhi wa macnaahu macna sidqi biاlqasdi oo in addoonnimada laga run sheego acmaashana loo qasto macnaha loola jeedo waxaa weeye alcibaadatu binniya waa in niyo lagu cibaadaysto oo ilaahay lagu caabudo niyo walikhlaasi saafigarayn ilaahay lagu caabudo oo camalkaaga cid kale aadan la wadaajino qofkaasi ha ku arko iyo qofkaasi ha ku maqlo iyo qofkaasi ha ku ammaano aadan ula jeedin taasaa loola jeedaa sidqi asidqu bilqasdi macnaheeda waxaa weeye alcibaadatu cibaado weeye binniyati niyo lagu cibaadaysto maxaa yeelay alcibaadatu laa tasixu biduuni niya diinkaa ansaxaysa iyo camalkaa ansaxaya niyo la-aan ma jiro nebigu salى اllahu عalayhi wasalama wuxuu yidhi inama alacmaalu biاnniyaat camalka diintoo dhan wuxuu kaaga xihan yahay niyo tusaale ahaan hadda aan ka soo qaadanno fadhigan masjidkan aan fadhinno fadhigeennan hadda masjidkan aan fadhinno dadna ajiraa u socda fadhigan ay masjidka ay fadhiyaan ajiraa u socda dadna waa ajir la-aan markii laga reebo yacnii cilmigaas ay akhrisanayaan oo dadkan ajir la-aantaa maxay tahy dadkan ajirka uusan u socnin waxaa weeye masjidkiiuu soo galay walam yanwi lictikaaf ictikaafna ma niyeysan ilaa masjidka fadhigiisu waa cibaado gaara qur-aan akhriskiisku waa kuu gooni cilmigaad baranaysa waa kuu gooni cibaado kalaa jirto oo kuu socota haddaad niyeysan lahayd cibaadadiis maxay tahay waa ictikaaf qofkii marka ictikaafkii niyeystay markuu masjidka soo gelayey cibaada isaga socota dhibcaa u socda oo loo qoraayo oo ajira laakiin qofkii aan niyeysan wax cibaadahay uma socdaan wax cibaado ah yacnii ictikaafka xaggiisa wax cibaado ah ugama socdaan wahaakadaa acmaasha dhan waa la mid acmaasha dhan waa la mid cilmigan hadda aan akhrisanayno cilmigan hadda aan u fadhino on akhrisanayno hadduusan niyo aanan u akhrisanayna ikhlaas niyo iyo ikhlaas haddaanan u akhrisanayn oo qofku inuu ilaahay ridihiisa ku gaaro uusan cilmigan u akhrisanayn oo jahliga uu uga baxo oo ilaahay uu ajir ka siiyo niyadaa hadduusan ku akhrisanayne niyo kale ula jeedo oo maalan tusaale ahaan wuxuu rabaa cilmigan inuu lacag ku helo wuxuu rabaa caalim weeye in la yidhaaha in lagu ammaano inuu dadka dhexdoodii mashhuur iyo shuhro iyo magac uu ku dhex yeesho ilaahay dartiisba uma uma akhrisan mana u baran ulajeedooyin iyo maqaasidaas kale iyo ahdaaftaas kale ayaad cilmigii u baranaysa markaas muxuu noqonayaa cilmigaagu cilmi aad ku gelayso naar walciyaadu billaah marka calaamaatu diin waa muhim afartani waa muhim yaan la fududaysanin afartan sheekhu ku leeyahay umuuru diin arbaca calaamaatu diin arbaca markuu sheekhu ku leeyahay waa yacnii waa simaad waa lawaa'ix lilmutadayin waa astaamo lagu garanaayo qofka ahludiinka ah qofka ahludiinka lawaa'ix lagu garanaayo iyo astaamo lagu garanaayo alcibaada biاnniyati waاlikhlaas walidaalika bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyey dad cibaadadoodu aada ay u badnayd oo weliba cibaadooyinka kuwa ugu qaalisan la soo istaagaya maalinta qiyaamo ayaa ilaahayo yacni waxba aysan ka qarsoonayn ayaa su-aalo weydiinaya waxaa la leeyahay tusaale ahaan qofkii fii sabiili illaahi lagu dilay oo gaalada la dagaalamayay intaas oo weliba lagu dilay dagaalkii ayaa waxaa la leeyahay dagaalkan maxaad ula jeeday maxaad dagaalkan u gashay markaasuu wuxuu leeyahay ilaahu dagaalkan waxaan u galay adiga darta ilaahayo haddii xogta addoonka ogaa ilaahay wuxuu ku leeyahay kadabta beenaad sheegtay bal qaatalta liyuqaala jarii waxaad u dagaalamtay in la yidhaaho waa geesi waa geesi in la yidhahdo u dagaalamtay fa yusxabu calaa wajihi humma yulqaa fi nnaar markaasaa wejigiisaa loo jiidaa wejigiiyaa loo hoos mariyaa lugahana waa loo kor mariyaa wejigaasaa lagu jiidaa markaasaa dhinaca naaru jahannama walciyaadu billah loo taxaabaa waa qof dhiiggiisii u daatay waa qof naftiisii qaaligaa waayey maca daalika ahlu naar uu noqday ahlu naar uu noqday walciyaadu billah waxaa la keeni haddana uu yidhi nabigeenu sala allahu calayhi wasalam qofkii qur-aanka aada u aqriyi jiray ee qur-aanka ku cibaadaysan jiray markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankan maxaad u akhriyi jirta markaasu wuxuu leeyahay ilaahu darta aan u akhriyi jiray ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala bal qara'ta liyuqaala qaari qur-aanka waxaad u akhriyi jirtay in lagu yidhaaho waa qaari waa qof xaafidu qur'aan ah waa qof qur-aanka jecel waa qof masjidka aan ka bixin in la yidhaaho ahdaaftaasi ulajeedadaasi niyadaas qalloocan ayaad u akhrin jirtay qur'aanka faqad qiila wixii aad rabtana waaba lagu yidhi adduunyada intaad joogtay waa qaari iyo waa xaafid iyo waa lagu yidhi fayusxabu calىa wajhihi ثuma yulqى fi الnaar isagana weji wejiyaa loo jiidaa markaasaa naarta lagu ridaa qof saddexaadu haddana nebigu salى الlahu عalayه wasalam wuxuu inoo sheegay in haddana la keenayo waa qofkii deeqsiga ahaa qof deeqsigaa ilahay hortiisa la keenaa markaasa waxaa laleeyahay maalkaaga maxaad u bixin jirta markaasu wuxuu leeyahay ilaahu darta aan maalka u bixin jirta ilaahay oon waxba ka qarsoonayn ayaa wuxuu leeyahay waxaad u bixin jirtay bal liyuqaala jawaad waa deeqsi waa gacan furan yahay in la yidhaaho ayaad maalka u bixin jirtay waqad qiila waana lagu yidhi intaasaad ka rabtay oo hadaf ka weyn kama aadan rabin intaas intiina waad heshay fayusxabu calaa wajhihi ثuma yulqaa fi الnaar markaasaa isna naarta lagu ridaa waa qof mujaahid iska dhigayey waa qof qaari qur-aan iska dhigayey waa qof deeqsi iska dhigayo maalkiisii bixi qofkan naftiisii u bixiyey qofkana qur-aanku uu aqriyi jiray qofkaanina waa sadaqo badna kulligoodina saddexdoodina waxaa la geeyey naaru jahannama walciyaadu billah limaada qodobkana ka maqan alcibaadatu binniyati walikhlaas alcibaada binniya walikhlaas waa muhim wey cibaadada haddiisa niye iyo ikhlaas lahayn waxba kama jiraan bal inaad janno ku gaarto iska daayee naarta jahannamaad ku geli walciyaadu billaah walidaalika dadkaas waxay soo gelayaan qowlka ilaahay uu yidhi wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun waxaa xagga ilaahay uga muuqanaya waxaysan ilaahay ka filaynin waxaysan ilaahay ka filaynin ayay ilaahay kala kulmeen maxaa yeele qofkan fii sabiili llaahi ku geeriyooday intaa adduunyada markuu joogay qur-aanka akhriyi jiray intaas sadaqada bixi jiray muxuu mudayay muxuu islahaa ilaahay waad kala kulmi wuxuu islahaa darajooyinka waaweynuu isku tirinayo oo jannada darajooyinka waaweynuu jannadu isku tirinayo markaasuu ilaahay wuxuu kala kulmay wuxuusan filayn wuxuusan filayn walciyaadu billah ilahi naga badbaadiyey subxaanahu watacaala haaniyaha haani اlumuur calaamadaha qofkan inuu ahludiin yahay oo mutadayin uu yahay lawaa'ixda iyo simaadka iyo calaamaadka lagu garanayo waxaa weeye sixatu اlcaqdi caqiidada saxiix noqoshadeeda qofkani waxaa ilaahay sifaadkiisa uu ka aaminsan yahay masaa'il اliimaan wa masaa'il الtawxiid masaa'ilka iimaanka iyo towxiidka iyo masaa'ilu sifaat iyo tilmaamaha ilaahay wuxuu ka aaminsan yahay waa inay noqdaan hab u saxan hab u saxan oo waafaqsan habkii nebigeennu sala allahu calayhi wasalam caqiidadiisu ay ahaan jirtay oo saxaabadiisu ay ahaan jireen oo dariiqii ahlusunna waljamaaca ay mareen waa in caqiidadiisu ay waafaqsantahy haddii taa laga waayo wax baadila uu aaminsan yahay isaguna diin ma lahan diin ma lahan wuxuu samaynaya o dhanna laga aqbali maayo wa macnaahu macnaa sixatu alcaqdi caqiidadu waa inay saxiix tahay macnaha loola jeedo waxaa weeye an yactaqida qofku waa inuu aamino u caqiideeyo ana allaha waaxidun ilahay inuu keligiis yahay fii sifaatihi wa fii afcaalihi wa fii daatihi daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa kulli inuu waaxid ilaahay yahay wa annahu ilaahay mutasifun inuu ku tilmaaman yahay bikulli kamaal kaamilnimo dhas dhammaanteed inuu ilaahay ku tilmaaman yahay waa inuu qofku caqiideysan yahay munazahun in ilaahay laga fogeeyey waa inuu qofku caqiideysan yahay can kulli nuqsaanin nusqaan oo dhan in ilaahay laga fogeeyey waa inuu qofku aaminsan yahay oo u caqiideysan yahay waa waxyaalihii caqaa'idkii daruuriyaadka ahaa oo laga maarmaanka ahaa qofku waa inuu aaminsan yahay waa caqiidadii kitaabka bilowgiisa aanu ku soo qaadanaynay caqiidadii kitaabka bilowgiisa aanu ku soo qaadanaynay waa inuu qofku aaminsan yahay oo uu caqiideysan yahay caqiidadaa wax ka duwan ama wax maarata khilaafsan hadduu aaminsan yahay cibaadaadkiisii oo dhan wax ka soo qaad yeelan maayaan maxaa yeelay qodobka asaasiga ah qofku waa inuu ilaahay barto marka hore haaliثuhaa haaliثu اlumuur arrimaha diinta midkooda saddexaad alwafaau oofin weeye bilcahdi ballanka waa inuu qofku oofiyo ballankii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inuu qofku oofiyo maxaa loola jeedaa ballanka la oofiyo wa macnaahu macna alwafaa bilcahdi ballanka la oofiyo macnaha loola jeeda waxaa weeye an yu-addiya alfaraa'ida waajibaadkii ilaahay qofkan dusha uu ka saaray waa inuu guto fii waktihaa faraa'ishaas wakhtigoodii waa inuu ku guto waajib walba waa inuu wakhtigiisii loo xadiday oo ilaahay uu u xadiday waa inuu kula yimaado tusaale ahaan salaaddii oo kale salaadda waa inuu wakhtigeedii ku ilaaliyo soomkii waa inuu wakhtigiisa ku ilaaliyo zakadii waa inuu wakhtiga ku ilaaliyo xajkii waa inuu wakhtiga ku ilaaliyo waxyaalaha faraa-isha ah ilaahay waa taxdiidiyey oo awqaad mucayana ayuu ilaahay u yeelay marka haddii waajibkii uu gudanayo qofkii laakiin wakhtigii loogu tala galay uusan gudanaynin falaysa min ahli اdiin qofkii markaas calaamaadkii diinta calaamo ugu weyn iyo kuwooda ugu waaweyn calaamo ka mid a ayaa ka maqan oo tusaale ahaan salaaddii wuxuu tukadaa saacaddan oo kale duhur iska tukadaa suu shaqo isaga maqan yahay oo xafiiskiisa uga shaqaynayo oo ganacsigiisa isaga mashquulsan yahay saacaddan oo kale duhur dukana qoraxdu markay dhacdana wuxuu tukanaa yacni salaaddii subxigoo kale oo maba tukanba salaaddii subxi saasuu isugu qasay awqaaddii awqaaddii waa isku qasay qofkaasi lama dhihi karo waa qof mutadayin ah waa ahludiin lama dhihi karo raabicuhaa raabicu اlumuur arrimaha midkooda afaraad ijtinaabu اlxaddi soohdinta ka fogaanshadeeda ilaahay xuduud iyo soohdinuu sameeyey uu ku yidhi soohdintaas ha ka gudbin maxaa loola jeedaa soohdinta oo laga fogaado wa macnaahu macnaa ijtinaabi اlxad ijtinaab اlxad macnaha loola jeedo waxaa weeye an yatajanaba qofku waa inuu ka fogaado maxaarim allah waxyaalihii ilaahay xarimay tacaala ku rahaye wax walba oo ilaahay xaaraam ka dhigay khishigii khiyaanadii beentii tuuganimadii dilkii xaaraamka ahaa ikhlaas darradii wax walba oo ilaahay uu xarimay subxaanahu watacaala waa inuu qofku ka fogaado arrimahaas afartaa qofka hadday ku kulmaan fa huwa min ahli اddiin ahludiinku ka mid yahay waana mutadayin calaamaadkii diintoo dhan ayaana ku kulantay allah subxaanaه wa tacaala